bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waabeen wanaagsan kusoo dhowaada warka habeenimada idaacadda dalsan qodobadeenna warkeena aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah maamulka degmada cabud waaqi ee gobolka galguduud ayaa ka codsaday in madaxda maamulka galmudug in la keeno degmadaasi ciidamo wax ka qabta amniga magaala degmada cabud waaqa ciidanka booliska puntland ayaa kormeer ku tegay xarunta tababarka ciidamada ee degmada carmo ee deegaanka puntland waxaana dheeraad ah ka soo baxaya dagaal maanta ka dhacay deegaana ka tirsan gobolka baay i guddiga doorashooyinka jubbaland oo shaaciya jadwalka doorashada lix toban kursi ee lagu qabanayo degmada ceel waaqi gobolka gobolka sigedo akhbaaraadka dibaddana maamulka falastiiniyiinta ayaa ka hadlay boqol konton iyo labo qofood ciidamada yuhuuddu ay ku dhaawaceen masaajidka barakaysan al aqsa
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
intaas waa qodobadeeni wararka ah kuu soo dhowaada dhegeystayaal warkaasi oo dhammaystiran maamulka degmada cabud waaqi ee gobolka galgaduud ayaa ka codsaday madaxda maamulka galmuduga in ciidamo la keeno magaaladaasi si looga hortago dilalka maalmahaba ka dhacay degmadaasi iraad cali ayaa warkan inoo haya faahfaahintiisa
dad bini aadamuna inuu degan yahay ama dad ilaahay ka baqaya degan yahana ma lagu malayn karo naag waxaan arka anugu caabud waa ayagoo degmo ah gobol malcud een dadkeeda leh waxaa degan dad qurmay dad tortoray dad bini aadamnimada ankeecay ku yadhahay waayo wax ma kala haystaan dad ma kala haystaan guryo ku diriri mayaan dhul ku diriri mayaan haddii ilaahay waxay afar iyo labaatan ka saac yaqyaqti bini aadamnimada iyo islaamnimada ku xunbaa ka jira walaalow waxaan u arkay dadka caabud waa guri guri in loo kala qaybshay qoys qoys loo kala qaybshay islays cunayo rixinkii la kala qaybshay walaalow wax bini aadamnimada iyo islaamnimada ka baxsan baa ka socda daawadaa laga yaho waa layska daawanayaa mushaakiintii baa daawanaysa culimaauddiinkii baa daawanaya aqoon-yahankii baa daawanaya waxgaradkii baa daawanaya gabyaagii baa daawanaya heesaagii baa daawanaya waxa weeye oo aan leeyahay horta uu ninka ka soo hadlay baaltaag waan salaamayaa afar iyo tobankiiyo boqolka inkastoo usan magiciisa aanan ka dhex helin meesha in soomaaliya mawaadila weeye waxaan ina leeyahay caabud waa dadka jooga ilaahood ha ka baqeen ummaddiisa ha ka baqeen walaalahooda bini aadamka sida ay kula tartami lahaayeen ama darisyada ku soo jeeda ay kula tartami lahaayeen labadeeda hamare waxaan aad iyo aad u dhaliilaya oo aad iyo aad u dhaliilaya oo weliga yidhaadow aan dhaliilaa odayaasha guriga kirimiliska loo dhisay oo ka taliya idhaadow waan dhaliilaya waxaan u arkaa dadka inay kala qaybinayaan inay iska horkeenayaan inaysan wax u kala celinayn inaysan islaamnimo ku shaqaynayn nin walba shaqo buu meesha u yimid tiisa buuna wataa waxaa isku go-ayana waa gacmahoodii weeye waxaan ina leeyahay reer caabud waaqow ilaahay ka baqa ummadiisa ka baqa ashahaata kolley diinta islaamka oo ugu macaan waxaad ka jeceshiin qabiilnimadee war isu soo laab war wixii tegay tage war waxa haddaa ka taliya war midnimo u istaaga maxaan ku noolaan karnaa keliya u istaaga wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haddiiba ciidanka la sheegay in la keenayo degmada caabud waaq oo madaxweyne ku-xigeenka galmudug cali daahir ciid uu sheegay xalay shirgidoonkiisii inuu keenayo degmada caabud waaq ciidan ka shaqeeya amniga maxaa looga baahan yahay bulshada maxaase looga baahan yahay ciidanka markaas walaalow haddii ciidan la keeno anigu boqolkiiba boqol shaksi ahaan waan taageeraya in badanna ciidamo aysan aqoon caabud waaq in lagu soo rogo baan anigu aad u jeclahay ciidamadii hore ciidamo haddii la keenayo ciidamadii horeeyay la shaqeeya hadday la shaqeeyaan way furfurayaan waa dhex gelayaan waa gujis ka dhex baxa ganacsatada caabud waaq iyo ciidamadii hore waa dad isbartay waa dad isla shaqayn leh waxaan leeyahay ciidamo caabud waaqa lagu soo rogo aysan aqoon oo haddii la ciidankeeda leeyahay dadka hore oo ciidamadii hore hadday la shaqeeyaan waa furfuranayaan ciidamadaas dad al-shabaab kaac tala qaataa caabud waaq joogo runta markaad rabtid idhaahdo al-shabaab dad ka tala qaata warbixinta ka qaata sida ay dhahaan u shaqee u shaqeeyaa jooga anigu waxaan leeyahay ciidamo madaxa ka saafacaa
hiraad cali waryaheena degmada cabudwaaq ee gobolkaasi galgaduud ayuu ahaa isagu aragtida dadka shacabka ay ka qabaan dilalka maalmaha ma ka dhacay degmadaasi weliba maamulka galmudug oo ciidamo u diri doonaa goobtaasi si ay u kala dhexgalaan dilalka ah aan ku salaysanayn sharca islaamka ee midka walaalnimo ee dadkaasi cabudwaaq ku wada nool yihiin waxaana sidoo kale ay sheegeen dadku in iyagu ay soo dhaweyn ee ciidamada la geeyey deegaankaasi islamarkaana si loo kala dhex galo dadkii dilalka ka geysanaya goobahaasi islamarkaana sharciga lagu keeno kooxihii ka dambeeyey dilalka dhowaanaha ka dhacay degmada cabudwaaq ee gobolkaasi galgaduuda taliyaha ciidanka booliiska ee puntland ayaa kormeer waxauu ku tegay xarunta tababarka ciidamada degmada carmoo ee degaano ka tirsan deegaanada maamulkaasi puntland maxamed xuseen dheere ayaa warka faafayntiisiina haya
taliyaha ciidanka booliiska puntland sarreeye guuta maxamed cali xaashi ayaa maanta kormeer shaqo ku tagay kuliyadda tababarada ciidanka booliiska ee degmada carmo waxaana taliyaha kusoo dhoweeyey kuliyadda taliyaha kuliyadda taliya ku-xigeenada qeybaha gobolada bari nugaal iyo saraakiil ka tirsan hoggaanka ciidamada booliiska saraakiisha oo taliyaha booliiska uga warbixiyey tababarada ayaa sheegay inay casharada ay qaateen ay ahaayeen kuwo ay u baahnaayeen iyagoo ballan qaaday inay ugu adeegi doonaan bulshadooda markii ay soo dhammaystirtaan taliyaha ciidanka booliiska puntland jenaraal maxamed cali xaashi ayaa uga mahad celiyey saraakiisha sida ay uga soo dhalaaleen qaadashada noocyada kala duwan ee tababarka ay bixinayaan macalimiinta kuliyadda waxa uuna ku booriyey inay ka faa'iidaystaan saraakiisha muddada uu tababarkani socdo
waxaan rabnaa marka ugu horraysa inaan isxasuusinno naftayda iyo tiinnaba cabsida ilaah ilaahay subxaanau wa tacaala ahaa xuskiisa iyo cabsidiisa in la xuso oo laysxasuusiiyo wax ka horraysaa ma jirto iyaduna way socotaa oo iyaduna waxay soo baxaysaa wakhtiga haddii rabbi idmo tababarkan uu dhammaado ayaa shuruucdii wixii laga beddelay iyo qaabka loo istaatargareeyey oo wakhtigan ku jaango'an markaas iyaduna soo baxaysa waana qaabka loo sameeyey markaa inay isla jaanqaadaan oo shaqadii boliiska istaandar cusub oo wakhtigan casriga ah oo teknolojiga lagu shaqaynayo inay noqoto mid abdhayta ku ah oo waa laga yaabaa halka ragga fadhiya rag afartan sano ama ka badan buriis soo ahaa ilaa dowladda soomaaliya soo shaqaynayey puntland oo almost ten years ku dhow soo shaqaynayey haddii la yidhahdo maanta marka tababar baa la gelayaa in laisweydiiyo la yidhahdo war tababarka aniga intaa jiray oo intaa soo shaqaynayay waxa buluis maanta iga maqan oo lay baraya maxay tahay in la yidhaahdo waa su'aal la isweydiin karo qofku isweydiin karo ama gurub ahaan la isweydiin karo waxaa jira marka dhakhtarka b h d-ga doctorateka ah wuxuu ku qasban yahay ama injineerku sannad walba fershinka soo baxa inuu akhriyo oo qaato buliisku waa la mid bulshadii bay waxay hoggaaminayaan shuruucdii iyo hagitaankii buliiska o dhan iyagaaa shacabka o dhan iyagaa laga rabaa teknolojiyada casriga ah iyo isbeddelka bulshoo dhacaya mar walba iyagu aqoontii hoggaaminaysay oo istaandarkahayd cidda laga raba waa buliiska weyn mar hadday sidaa tahay waa lagu khasban yahay qofku darajo kasta hal ahaadee inuu abdaytku ku noqdo wakhtigaas bulshada joogta iyo wacdiga jooga iyo shaqada socota arrintaa marka waxaan rabaa sidaa in macnaheedu uu yahay loo qaato kuliyadda macallimiinteeda iyo taliyaha kuliyadda waxaan ka ballannay maadaama subriyoro ofisar ay yihiin saraakiishatani saraakiisha buliiska ugu sarraysay istaandarka ay leeyihiin in lagula dhaqmo waxaan jeclaha inaan mar walba xaqiijinno nolosha iyo caafimaadka saraakiishu intay ku jirto ganacsiga duruus silibis ku fadhida saacada ku fadhida wakhti ku fadhida meeshaa wakhti baynu ku bixinaynaa kharash baynu ku bixinaynaa waxaasoo dhan oo inbuda waxaa loo gelinayaa wax ka fiicnay inay ka soo baxaan meesha oo horumara maxamed xuseen dheere wararka t v-ga dalsan garowe
guddiga doorashooyinka ah ee heer maamul goboleedka jubbaland ayaa shaaciyay jadwalka doorashada lix iyo tobanka kursi ee lagu qaban doono degmada ceelwaq halka maamulka gobolka gedan arrintaas ay kasoo horjeesteen cabdihab cerguje ayaa inoo faahfaahinaya
gudida hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer dowlad goboleed ee jubbaland ee siidayaa shaaciyay xilliga rasmiga ay qabanayaan doorashada lix iyo tobanka kursi ee deegaan doorashada labaatan ee jubbaland qoraal kasoo baxay guddida ayaa lagu yidhi gudida hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer dowlad goboleed ee jubbaland siid oo tix raacay warqada sumadeedu tahay h d h f slash konton iyo lix slash laba kun laba ilaatan kula soo baxday gudida hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer dowlad goboleed ee fiid kuna taariikhaysan labi saddex tobanka bisha afraad laba kun laba ilaatan ayna ku cayiman yihiin goobaha doorashada labaad ee jubbaland waxay gudidu jubbaland halkan ka shaaciyeen jadwalka doorashada lix iyo tobanka kursi oo lagu qabanayo degmada ceel waaq ee gobolka gado maalmihii ugu dambeeyey iyo bilooyinkii u dambeeyey waxaa khilaaf oo geni ka taagnaa lix iyo tobankan kursi oo deegaan doorashadoodu tahay jubbaland gaar ahaan degmada garbahaar ee gobolka gado balse hadda waxaa lagu qabanayaa doorashada lix iyo tobankan kursi degmada ceel waaq waxaana kuraastan sida la sheegay si adag iskugu haya madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaxweynaha maamul goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe oo isaguba hore u sheegay waraysiyo habeen dhexdaasa qabtay in madaxweyne farmaajo doonayo in kuraastaasi bar laga siiyo madaxweyne axmed maxamed islaam ayaa sheegay in kuraastaasi ayna farmaajo waxba ka quseen islamarkaasina uu daahfuri doono si kastaba haatee guddida ayaa hadda shaaciyay in degmada ceel waaq lagu qaban doono lix
halka warkaasi aad ka dhegeysaneysaan oo idaacadda dalsan muqdisho soomaali akhbaaraadka dibaddana maamulka falastiiniyiinta ayaa ka hadlay boqol konton iyo laba qofood oo iyagu lagu dhaawacay kadib markii rabshada ay ku dhex mareen dad iyagu falastiiniyiin ah weliba ciidamada yuhuudda ee xoogga ku haystaa masaajidka barakeysan al aqsa maamulka ayaa sheegay in laba boqol konton iyo labadan qofood dhaawacooda la gaarsiiyey isbitaalada kala duwan ee magaaladaasi waxaana sidoo kale sheegalka qaarkood ay yihiin dhaawacooda mid aada u culus yuhuudda ayaa sheegay sheegtay in iyaduuha ay ka hortageen iskuday ay ku doonayeen in xoog ay kusoo galaan dadka falastiiniinta masaajidka barakeysan inta badan iskahorimaadada ka dhaca masaajidkaasi oo dadka falastiiniinta doonaya inay ku tukadaan iyo weliba ciidanka yuhuudda ee halkaasi xooga ku haysta ayaa sababa dhimasho iyo dhaawac soo kala gaara labadii dhinac warkii habeennimana idaacadda dalsan khiyaartana dhegeysanaysa caawanageynta
wararka adla haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel